الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا ما علا بالدين قدرا فحماه الله توفيقا bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna faafareebka wararka qodobada caawa aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo baahiyey bayaan hordhac u ahaa kelimad ka soo baxday hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo lagu wado saacadaha soo socday in la baahiyo barnaamijka ayaad ku maqli doontaan dadkii ku waxyeeloobay duqeymo diyaaradaha maraykanku ay ka geysteen degmada ceelgaras ee wilaayada galgaduud oo ka warbixiyay dhibaatada kasoo gaartay duqeymahaasi wilaayada bakool oo dooro usoo xirtay mas-uuliyiinta iyo wulaadda degmooyinka wilaayadaasi waxaa sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijkeenna xalqadii boqol afartaniyo toddobaad ee taxanaha waxyaabaha fasahaadiya walaaltinimada muslimiinta waa mar kale iyo faafreebka wararka الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا ما علا بالدين قدرا فحماه الله توفيقا waa hagaag aan ku bilowno qodobka ugu horeeya ee barnaamijkeena caawa aan diradda ku saari doono maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahiyey bayaan hordhac u ah kelimad ka soo baxday hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo lagu wado saacadaha soo socdo in la baahiyo haddaba bayaanka ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa u qornaa sida tan fariinta sheekh mahad warsame abu cabdiraxmaan sagaal iyo labaatanka bisha safar kun afar boqol afartan iyo shan hijri dhanka kalena ku beegan afar iyo tobanka bisha sebteembar sannada labada kun iyo saddex iyo labaatanka iyadoo la tix raacayo duulaanka shareecala dirarka ah ee ay saliibiyiinta iyo murtadiinta dhowaan kusoo qaadeen wilaayaadka islaamiga ee soomaaliya mu-asasada al-kataa'ib waxay beri oo jimco ah oo taariikhdu ay ku beegan tahay shan iyo tobanka sebteembar labada kun iyo saddex iyo labaatanka saacaddu markii ay tahay toddobiyo tobanka galabnimo faafin doontaa kelimad ka soo baxday hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab taasoo uu jeedin doono sheekh mahad warsame abu cabdiraxmaan loogana hadli doono arrimo muhiim ah oo ku saabsan xaaladda soomaaliya ka jirta iyo aragtida mujaahidiinta ee ku aadan isbedelada siyaasadeed iyo kuwa milatari ee dalka ka jira ayaa lagu soo gabagabeeyey bayaanka ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا ما علا بالدين قدرا فحماه الله توفيقا waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkeena faafreebka ayaan ku guda jirnaa diyaaradaha dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa saacadihii lasoo dhaafay duqeymo waxaay ka geysteen deegaano dhaca duleedka degmada ceelgaras ee wilaayada galgadood duqeymahaasi dad shacab ah ayaa ku dhaawacmay haddaba mid ka mid a dadkii ku dhaawacmay duqeymahaasi ayaa waxaa waraystay walaalkeen abusheyba bismilah magaceyga waxaa layidhi xasan cali maxamuud aye xasan cali maxamuud halkan waa xarun caafimaada joogta maxaa lagu keenay halkan waxaa la ii keenay inaan nin dhaawaca aan ahay oo mataqaanaa xag caafimaad ay macnaha isbitaal ay meeshu tahay isbitaalkiina maaragtay laygu daaweeyaa laygu keenay haye ee, xaggee lagugu soo dhaawacay waxaa laygu dhaawacay degmada caalgaras caal degmada caalgaras ay leedahay oo shirkadda hormuud ay leedahay aniguna aan shaqaale anigoo nin shacaba anoo ah aan ka shaqayhayey ayaa laygu soo dhaawacay haye ee, yaa ku dhaawacay m- sababta dhaawaca keentay maxaa waaye
wax ay tahay ma aqaan laakiin eh, anigoo shaqadii haya nin shacabaan anugu aan ahay ayaa mataqaanaa waxaan duqayntaa ay igu dhaceen markay igu dhacaan eh, waa argagaxay shaqadii iyo wixii iyo wixii hawshii aan waday banda wey noqotay waa argagaxay ilaa qof shacabaan iska hayo masaakiina oo meel wax marayaan aan ogeyn sidii aan mataqaanaa en, aan matoorkii ku dashay matoorkii markii aan dishanon ka soo noqdana tii labaad ay- ay- ay soo riday diyaaradda gaaladu ay soo riday saasaana dhaawacii labaad ugu gaaray aniga duqayntu yaa ku geystay marka
anugu waxaan diqa- duqaynta waxa ii geystay diyaarado maraykanka oo leeyahay aa ii geystay duqa- aa, nabarkan iyo duqayntan noo geystay ma filaysay in maraykankaas kugu duqeeyo adoo goobtaada ganacsi ama shaqadaada ku jiro isla markaana aadan shabaab ahayn ma aana filayn shacab aan anugu ahay shabaab ma ahayn maamul ma aan ahayn shacabaan ahay filim mayn anigu mataqaanaa in ceelkaas laygu duqayhayo oo mataqaanaa en, dadka shacabka ah oo muslimiinta ama masaakiinta la duqaynayo- la duqayhayo anigu ma filim mayn laakiin anoo mataqaanaa shacabaha laygu duqay haye say wax ku gaareen marka
waxay wax ii gaareen dhaawaca i gaaray oo lugta bidixdaa iga gaaray oo halbowlahan kore oo mataqaanaa xididkan lugtan weyn murqan weyn oo sidaha aa firir iga galay firirkiiya saasaana wax ii gaareen oo lugtu dhaawac ay noqotay jug weyn aheed hoobiyo wuxuu waa ka culus waa ka cuslaayeen mina yaroo dhulka la gelshana waa ka cuslaayeen wax aad u weyn oo guuxo aad u weyn yahay oo wanqal dhungariir camal ah oo wax xoog badan yahay oo diyaaradu waxay hub waaweyn oo diyaaradu ay ridow ay- ay wuxuu ila ekaayeen maya maya intaan anugu ogahay duqayntaas qof kale oo mataqaanaa wax ku gaareen ma ogi awalba meesha saddex nin baan ku joognay saddexdii nin oo aan ku joognay laba waa carartay anigoo macnaha shaqadii ku haray oo macnaha een, shaqadii ku harayaana duqayntii dambe ee markii dambe ay soo celish- ay soo celiday gaalku uu soo celishay oo du- diyaaraddu ay soo tuurtay ayaa wax igu gaariyey oo u dambeeyey sidii yaana uga baxa anugu Ee, marka booyidda maxaa gaaray ayaduna duqaynta lala beegsaday booyaadda waxaa gaaray duqayntii koobaadaa ku dhacday lugta hore iyo baarfaangaaha iyo haanta shidaalka iyo waddankaasoo dhan ay- ay kufiday gaarigii derbigii caalka oo wahay oo macnaha uu dheer tahay iyo wixii dhanna waa isku jajabeen anigiina derbigaa igu dumay si dhible iyo farac idi lahaan anoo boorkii iyo lugihii aan ilaahay igama jebin laakiin aan ku murmurx iyo jugujugu iga gaaray sidaan uga bax waa tii koobaad tii koobaad markay nagu dhacday biyihiyaan xiray kabacdi waxaan u orday matoorkii matoorkii markaan u orday matoorkiiyaan soo deshay eh, keligayna waa ahay matoorkii markaan soo deshay labada qol inta u dhexayda markaan maraayo oo matoorkii aan soo deshay oo soona xiray labada qol inta u dhexayda qolkii kale oo geeskaa agtiisa markaan maraayo tii laba ay soo celin gurigiiyay ku habsatay shidaalkii yiilay iyo wixii oo dhamaa isku holcay iyo wixii oo dhamaa isku qarrimay anigiina dhaawaca igaaray oo waa kala faninay anigii taleefonkaygii iyo kobihii qofba meelay waxba meelay ku dhaceen sidii yaan maaragtay aan uga baxa meeshii anugu maya anugu shabaab ma aan arag ma arag anugu shabaab indhaha- indhaha aan leeyahay shabaab ma aana saaray qof shacaba aanu ahay shabaab ayagoo meel maraya ama mataqaanaa ayagoo meel socdana anugu ma aan arag waxa marka annaga nagula beegsaday anoo- annagoo shacaba kulley baa de waa isaga jeedaa ummadda soomaaliyeed in la dhibaateeyo wa saasay ilaagta booyiddiyaa iska lahaa
dowladda waxaa iska lahay nin shacaba oo ganacsiga aa iska lahay oo oo bowladdaas lahay biyaha ayay u sidi biyay waday
biyaha waa isudi dad shacaba oo reer baadiya ah oo baca oo xoolo leeyahay isudi marka maxaad hadda ka leedahay maadaama duqayn cadowtinimo ah lagu geystay adoo shacaba waxba galabsan maxaad leedahay arrintaas maxaa ka leedahay Uma- waxaan ka leeyahay anigoo qof shacaba ah ah waxaan ogahna aysan jirin duqayntaas mataqaanaa nala duqeeye waa ka xuma islimiyaantas iyo ummadda soomaaliyeed inuu dan leeyahayaan mataqaanaa aan u jeednaa ummadda soomaaliyeed ay u jeedaan sidoo kale goobihii duqeymaha ay ka geysteen ee duleedka degmada ceelgaras waxaa booqday waryaheena liibaan cabdiraxmaan oo la kulmay dadkii ka badbaaday duqeymahaasi magacaygu waa cabdirasaaq maxamed jibriil ku sugan deegaanka ceelgaras gaarigan waa gaari aan ka ahay darawal oo aabahay iska leeyahay waa gaari shacabka u shaqaynayay waa meeshan waxaa ku duqeeyey diyaaradaha maraykanka oo daroniska halkaasi gantaal uga dhufteen salbatooyada gaariga waa kawaa aragtiin waa gubtay isaga dhamma waa hula-ay aniga meeshaasan ka saaraay ilahay amarkiis halkaas aan ku dhacay ilaahay waa iga badbaajiyey nafteeda ilahay waa iga badbaajiyey meeshaa nin ku jiray oo gudaha waa dhaawacmay marka gaarigii waa gubtay intasaasoo luqday waa baaba-ay marka dad shacaba oo qaxay oo meesha magaalada ka qaxay oo ay nimanka callowsta ka qaxiyeen oo baadiyaha ku qaxay miyiga ayaan biyo u dhaaminayay marka ceelka iyo gaariga intaba waa la beegsaday gaarigina waa aragtiin waa gubtay oo wax haddana tala ma leh matoorkana gantaalkii labaad ayaa waxuu ku dhacay ceelka biyaha laga dhaaminayay qolka ayuu ku dhacay xagga xiga labada qolba waxuu gaarsiiyey marka meeshan waxaas khasaarahaasa ka dhacay khasaarahaasna waxaa u geystay diyaaradaha danoniska oo maraykanka oo ilaa shalayna dul wareegayey ilaa waayahan oo dhanna dul wareegayey shacabkii magaalada ka qaxiyey meel kasta islaamka ku beegsanaya marka qisadaasaa meeshan ka dhacda walaalayaal diyaaradaha daroniska oo maraykanka hawada ka soo rideen gaarigana lagu beegsaday gaarigana shabaab iskama lahan waa gaari shacab shacabka u shaqeeya anigaa ninka layidhaha darawal ka ahaay ninka magaceyguna waa cabdirasaaq maxamed jibriil waa nin la yaqaan oo shacabka u shaqeeya shabaabna weligay ma noqon hadda ka horna ma laaqon marka sababta hadday ii bagsadeen ma garanayo aniga ujeedka iga lahaayeen marka waxaa halkaasaa ka dhacday khasaaraha oo kusoo gaarayna waxaa waaye nin meesha joogo isaguna matoorka joogay oo oo la yidhaha magaciisa magaciisa la yidhaha xasan xasan magaciisa xasana magaciisa la yidhaha nin wuxuu ahay matoorka ka shaqeeya oo shaqaalaha matoorka ka mid a ninkaas dhaawacaa soo gaaray oo lug ka soo gaaray marka waa lala cararay dhaawaqiisii waa la qaaday marka khasaaraha samaa ka dhacay gaarigiina waa gubtay oo saanal noqday aniga magacayga ale axmed cabdille ayaa la yidhaha shaqaalaha ceelkan ka mid ahay diibaana soo weerartay ceel baabuur ay ku dhacday baabuurku waa ololey haddana waa lala soo celshay gurgay ku dhacday haddana waa ololey masiibadaasaa na soo weerartay sidaasaa ayaa wax noo dhaceen qalab noocaas waxa ahna waa nagu ridiin alaabtaasi nagu soo ridiin ilaahay aa naga badbaadshay mahaddaas allah iskale oo diyaarada maraykanka oo guuxaya oo gees kasta naga soo gelaya ayay nagu soo geliin ayaa nagu dhacay xarar ciidanna ma ahayn diyaaradaha maraykankaa nagu soo weeraray gantaaley nagu ridin laba ah midu gurigay ku dhacday miduna baabuurkay ku dhacday sidaasaa dab uga baxay sidaasaa xalay wax noo soo gaariy dhibaataa ka dhalatay nin baa ku dhaawacmay guryaha ku burburay baabuuraa ku gubtay أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى واقرأوا القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا waa hagaag barnaamijkeena faafreebka ayaan ku guda jirnaa markaana kusoo dhowaada xalqada boqol toddobiyo afartanaad ee taxanaha waxyaabaha fasahaadiya walaaltinimada muslimiinta xalaqaadkan waxaa inoo soo jeediyaa sheekheena sheekh casaam abuu yaxya xafidahullah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد وأنا كنا أشيني مفسدات الأخوة مفسدة سديتا يشنات أي نعاوة كقاذنا وإحراجه وقف خيل لدبويا dadkii qaarkood waxay samaynayaan qof ay og yihiin waxau weydiisanayo ama uu ka dalbanayo inaanu awoodin ayay ku dhibayaan kadibna hadhow qofkii walaalkiia uu dhibsanayaa isagoo dhibsanaya ayuu haddana siinaya laakiin maanta markuu sukaa dhibo oo bari sukaa dhibo oo saa dambe sukaa dhibo waxaa dhici doonta inuu kula aloobo ayaa dhici doonta waxaa la rabaa walaalkaa haddii aad wax ka qaadanaysid wuxuu kugu siiyey bitiibi nafsinu kugu siiyey inaad ka qaadatid ayaa la rabaa oo rasuulku leeyi calayhi salaatu wasalaam walaa yaxilu limri'in min maali akhiihi shay-un ilaa bitiibi nafsin minhu axmed baa warinay waana saxiix qofka muslimkaa qofka walaalkiiya ee muslimka xoolihiisu xalaalo maaha ilaa wuxuu kaga qaatay bitiibi nafsin mooyaane laakiin qofkii aad ku qaadatid bisayfi lxayaa aad ku qaadatid kaga qaatay waxa waa dhib weeyaan culaysna way noqonaysaa culaysna way noqonaysaa qof waa laga yaaba hebel wuu ku soo hor fadhiistay ma elin kartide sidaa ku sii inuu kugu siiyo ayaa laga yaabaa dadka qaarkood waxaa laga yaabaa inay qof ay iska dul degaan marti ay u noqdaan ninkiina qardhac ma hayaba isagiiba xaaladiisuba ay ka xun tahay sagxaduu garaacaya nin markaa sagxadda garaacaya markaad marti u noqotid ee guriga u degtid oo caawa isdhibo oo beri isdhibo oo saa dambe isdhibo dawixii ka dambeeye wuxuu soranaya maxay waryaa kaa kaxeeya ayuu soranaya ninkii abtiguu tegin buu noqonayaayo abtiguu is yidhi karaamee kadibna karaamadii moodayba in sana uu ku nooliyay abtigii maalinta dambana ciirta intuu u keenay yidhi abtigey wuxuu wadayba oo beer iyo alaab ii keenaba maanta ciir buu ii keenu yidhi marka nin kale u jawaabaa la yidhi wuxuu ku yidhi baa yidhi abtiga intuu ciiri ka keenayay adiga maxaa ku duldhigay marka horeba maxaa ku duldhigay rasuulku calayhi salaatu wasalaam aadaab buu ina baray aadaabtuu ina baray waxaa ka mid ah in ninka martida ama qofka martida la karaameeyo man kaana yuuminu billaahi walyowmi alaakhiri falyukrim dayfa waxaa kaloo rasuulku calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay diyaafadu inay ku dul wareegto saddex beri wadiyaafatu ah halaathatu ayaam wixii intaa ka badanna waa sadaqo weeyaan waxaa kaloo rasuulku calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay saddex beri ka dambeeyana dee walaalka ha dhibin oo intaad ka dul fadhiisatid ilaa uu kugu dhibtoodo ha dul fadhiisanin buu rasuulku leeyahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh marka adigoo shalay wax weydiye dadka qaar waxay samaynayaan qof uu arkaayo waxba inaanu haynin ay wuxuu isleeyahy bal inuun aad ka heshid ay wax u weydiinaya ilmihii baa iga xanuunsanaya wax may heli kartaa wuu isku dhibaya haddana berigu kusoo noqonaya wuu isku dhibaya haddana berigu kasoo noqonaya wuu isku dhibaya waxaan ogyahay qofkani waxaan uu siinayo kulligood inay tahay wuxuunu nafku keenay inay tahay ayuu dareemaya wuxuu rasuulku lehi calayhi salaatu wasalaam walaa yaxilu lirajulin muslimin an yuqiima cinda akhiihi xataa yu'athima walaa qof muslima uma banaana inuu walaalkii dul fadhiyo ilaa uu dambaajiyo maana ilaa uu dambaajiyo suu ku dambaajinaya maalinta dambe uu qadinaya maalinta dambe uu qadinaya markuu isdhibo oo isdhibo uu dayn u galo uu dayn u galo markii dambe albaabada soo xidhi doona markii albaabada soo xidhana wuu qadin doona ama intuu hadlo oran doona war imaanka allah kaa qaaday waadna wererisay waadna baabisay ummaddii oo dhanna waad nagu dirtay oo naga dultag ay oran doona hadduu yidhahdo marka wardee naga dultag oo na dhaaf hadduu yidhahdana dembigaas inuu caydhiyo oo eriyo yaa ku kalifay adaa ku kalifay macnaha adaa ku kalifay marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam waaba la weydiiyey waxaa lagu yidhi wa kayfa yu'athimu suu dambaajinaya qaala yuqiimu cinda walaa shay'a lahu yuqriihi bih wuu iska dul fadhinaya isagoo wax alla wuxuu u kariyo iyo wax alla wuxuu ugu marti qaado aan haynin ayuu dul fadhiisanaya marka qofka muslimka waxaa la rabaa inaanan dhibin baa la rabaa haddii la rabo quwada iimaaniga inay daa'imto culimadu waxay oran jireen annaasu rajulaan farajulu muxsinun fakhud maa cafaa laka min ixsaani walaa tukalifhu fowqa taaqatihi walaa maa yuxriju waimaa musii'un famurhu bilmacruuf fain tamaadaa calaa dalaalih wastacsaa calayka wastamara fii jahli faacrid canhu falacala daalika an yarudda kayda dadku waa laba qolo weya nina ixsaankugu abuuran yahayo inuu ixsaanku u sameeyo ayuu rabaa maxaa la rabaa markaa wixii ka dheeriya ee awooda ka qaado dhibtaa gaadhsiin macna haddaad tiraahdu hebelgu murtiqaad badan yahay war hebelkiina sii mari maalin kastayna sii mari haddii la dhahdo maalinta dambe isagoo caddo ka caddahay ala iman doona laakiin mar iyo laba iyo saddex iyo oo ixsaankiisa laga faa'iidsanayo isagan looga faa'iidayn ha la sameeyo waxaanu awoodin aan lagu kalifin cidhiidhin yaan la gelinin qofka hadduu yahay qof xunna dee wanaaggaa la faraa hadduu wanaaggii qaatana alxamdulilah hadduu dalaalkiisii kusii madax adeegana isaga tag bay yidhaahdo culimadu wacrada can aljaahiliin isaga tag waxaa laga yaabaa ka tegitaankaad ka tagtayba inuu waane u noqdo ayaa laga yaabaa hadduu is idhaahdo hebel baa shalay kula hadlay sheekh hebel baa kula hadlay maantana salaanta uu kaa goosta waxaa laga yaba xumaantii inuu ka dheeraado ayaa laga yaaba calaa kullin qofka walaalkaa ee muslimkaa waxaanu awoodin inaad ku dhibtid maxay ka mid tahay waxyaalaha fasahaadinaya ukhuwada ayay ka mid tahay waxyaalahaan u baahano inaan ka digtoonaano ayay ka mid tahay waxyaalaha dadka qaarkood oo isaga abuuran inay wuxuu raaraadiyaan iyagoo baahi qabin ay raaraadiyaan dadka ay ku dhibaana way ka mid tahay in ilaahay tabaaraka watacaala looga cabsado ayaa loo baahan yahay allahna tabaaraka watacaala quluubteenna ha ilaaliyo quluubta muslimiintana ha ilaaliyo qaar isku furan mu'miniinna ah ilaahay tabaaraka watacaala ha inaga dhigo subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى واقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا ما علا بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتوفيقا waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkeena faafareebka wararka ayaan ku guda jirnaa wilaayadii islaamiga bakool ayaa dooro diini usoo xirtay mas-uuliyiinta iyo wulaadda degmooyinka wilaayadaasi ugu horreyntii munaasabadii lagu soo xirayay dooradaasi waxaa ka hadlay sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayadii islaamiga bakool بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله ثم الحمد لله أولا إله سبحانه وتعالى يقمح النغان نعمة الإسلام والإيمان ونعمة تطبيق شرع الله الله سبحانه وتعالى نعم أولن كواب كورن وسن إيماننا يسيدان كمح النغان أنت أسكي ديب جيك أو تاريخ داتا كنا فربا ولا فرتن شن هجري ما يبقى انتاني جب جبوي مؤتمر أما الشر بربر ساعة الدور صدح مع الموضة iyo laba maalmood oo shir ah mu'tamarkaas oon dhexayay makaatibta wilaayada islaamiga bakool oo tanfiidka ah iyo waaliyaasha degmooyinka jazaahumullahu khayra jazaa muddadaas shanta maalmood ee dowladii haytiya qaadani iyo shirkii yacni gebagaboobay gebagabadii xafladii aan fadhina awalan way ka hormaray ahdaafta lanqabada shirkunkange waa runtii shir oo id muhiim yahay saddex qodob yaan haytay hadafyey ahdaafta lagula hayma haytay saddex qodobka koowaad maadaama wilaayada lamasan aan dhammaatay sanadaha laha dhaafi maynin qabsoomi oo xagga dacwada iyo xagga adduunyada iyo diintaba maadaama wilaayada lamadaba mas-uulku ata waxqabadka wilaayada xagga diineed iyo adduunyadaba intaba waa la isku waraysadaa qodobka koowaad in lays waraysada dartiya wahay hadafka qodobka labaadna may bahay waxyaabaha gaabiska ah maadaama shaqa laga jaro culays badan isku jiraan waxyaabihii lagu gaabi xagga maarata dacwada iyo xagga adduunyadaba yaan waa la isku waraysadaay qodobka saddexaadna may hahay sanadkan kun afar boqol afartan iyo shan ee hijiri ee hadda bilaawj iyo roogna may laqobada kore horumar eh laakiin siyaadii kore wilaayada lamada jaanibba dacwada iyo iyo horumarka adduunyadaba jazaakum allahu khayran ahdaaftaas iyo shirka maanaa humbaarsanay qodobada iyo ajandiyaalka lagu hadlay ama banuuda lagu warrami mayba ku mid ah namber kow dacwada in la dardargeliyo oo runtii wakhti badanna la siiyey ee idna hoogga lansaari maadaama walad geekamay wahaa dadka mas-uulanka inaata diintaas horumarintiya iyo jahliga in laku saaro dadka ee allah subxaanahu watacaalana la kiiro adoonnimada makhluuqnimadana ka bahan yoona galan maymay wahaa adoonnimada allah ilaahay adoonnagadan intaas yaan ku muhiimsanayta maadaama dacwada ahamiiddaas yeelata wadiifada rasuulullah andiriniata saasa hayte waxyaabaha marka lagu hadli mayba kumid aha in sanadkan xoogga la saaro qabaa'ilka iyo dacwatu riifta tuulooyinka iyo dacwada qabaa'ilka in xoogga la saaro may kaloo kumid ah halaqaad namuudaj iyo ardayda qur-aanka dhammaayeen oo hadda meelo surun in halaqaad namuudaj ee loonsuubiyo oo marka may waa muqararaadna loonsuubiyey yoona insha allahu tacaala waa wal diyaari may kaloo kumid aha madaarista qur-aanka kariimka in xoogga la saaro iyo tafsiixa qur-aanka iyo tajwiidkaba may kaloo yaana meelaha kubatay xamlo in markamana meelalanka dhawaaqi oo ah laa takun maxruuman can cirti lmustafaa sala allahu aley wasalama shiarjan hay kun caaliman oo mutacaliman oo lanlafadaw markuun dadka oo degan wilaayada guud ahaan lanwalbardaw iyo lanwaldadbaraw iyo nagadano dhaxalkii nabilaahi moxamedniyo aan ku qadna insha allahu tabaaraka wataala yana may rajeene sida waaliyaalka ballan qaadanayoba hadda ku hadleen in marka may waa meelooyilanka talagalay xamladaas insha allahu tacaala diiri doonta qodobkaas dacwada marka iyadan dheera intaasa ka koobe may kaloo laku hadlay qodobadu maaratay laha bandhigii ku mid ahaa caafimaadka iyo adeega caafimaadka in marka la hormariyo sida nadaafada oo kale iyo marka manaa isbitaalada oo kale marka ma waa in oo dib u habeyntiyo iyo dayactirsho iyo wali lamid eh iyo daawadii iyo wali lamid eh ma adeegii bulshadii maadaama qeyb weyn iyo ku-iyin adeega daruuriga inuusa kumid ay in xoogga la saaro waxyaabaha kaloo laha qaadimayba kumid ahaa kobcinta dhaqaalaha sida marka macnaha wax soo saarka beeraha iyo maaragtay kobcinta ganacsiga iyo istismaarka iyo maalgashiga dadka marka may wahaa jazaahumullahu khayran dad badan oo hadda maanaa wilaayada ha ku jeedo degano walbadan maalgalsadaan ha jiraan oo maalgashi badan suubiyan ilaahay barakaay taas yaana marka insha allahu tabaaraka wataala in la dhiirigeliyo yaa kumid ahaayti waxyaabaha kaloo laku hadli mayba kumid aha alamru bilmacruuf annahyi cani lmunkar oo lafdhabarka diinta eh munkaraadkii iyo fisqigii iyo mukhaadaraadkii iyo waxyaabihii marka manaa xuxumaayey oo akhlaaqxumadaha in lala dagaalamo yaana waxyaabaha idlinku hadli ay kumid ahaayti mayba hal kumid ahaa beeyada iyo deegaanka in la ilaaliyo oo marka may waa sida xaalufinta dhirta iyo laababka oo dadka suubsadaayan daakhireenada oo shareec islaamkan u ogolayno in la zuuriyo la baabi'iyo waxyaabahaasa ku mid ahayti may kaloo ku mid aha walaaleynta qabaa'ilka muslimiinta ah ee degan wilaaya islaamiga bakool maadaama hada cadowga geeka dagaalka meelo ka saabsan yeeyey walaa usa geeka boorka dhigsi beeyey cadowga in oo dadka qabaa'ilka madag inasgeliyo fidna dhex dhigo taasna kole insha allahu taala qodobada laku hadlaya kumid ahayti may kaloo kumid aha horumarinta waxbarashada nidaamiga ah iskuulaadka runtii juhdi wiingna la geliyo macalimiinta naftiyo dib u eegas lagu suubiyo dib la fiiriyo aqoontiyo iyo kafaa'adiyo iyo marka khibradiyo intaba la fiiriyo insha allahu tabaaraka wataala waxyaabaha eedlinku hadlaya kumid ahayti iyo imtixaanada wilaayada maanaa la qaado in iskuulaadka la mideeyi doona insha allahu tabaaraka wataala may kaloo kumid aha waxyaabaha laku hadlay shacaacirta diinta islaamka in la muujiyo sida may wahaa xijaabkii sharcigii garkii may wahaa iyo weli lamid ah insha allahu tabaaraka wataala taasna jarti intaas waa waxyaabaha aan kuma muhiimsanaayay oo lahagaaday qodobo kala badanna jiraan intaas kadib insha allahu taala akhiiran way badardaarmaane dadka muslimiinta guud ahaan meel kastiyo roogaan in marka may waa allah subxaanahu wataala la koobsado geeka mayba ilaahayna siiyay shareecad shareeco islaam oo marka may waa kaamila dhammaystiran oo walkastana fii kulli zamaanin wa makaanin biyo aan soo bato in laisku xukumo may waa in shareecadan islaamkuna ka ganacno oo dimuqraadiyada iyo ilmaaniyada iyo bilaayada gaalada hala shar tageen oo hala duulaan tageen un may wahaa isku ilaalino waxyaabaha dadka muslimiinta een dardaarmaan may kumid ah waan unku digaana waxbarashada marka may waa oo cilmaaniga e oo may wahaa ardayda marka meelaho gaalada haysadaan landaraw ilaahay halanka obsadoy gaalnimo iyo kufri iyo laka bardohay barnaamijkaasna in laisku ilaaliyo may kale lana dadka oo amaakinulmuxtalla ama meelaha cadowga haysadanka nool oo walaalaheenna muslimiinta ah maybalanahade dad runtii id qalbaganka hayn waay dad la hilmaamime insha allahu tabaaraka wataala yoona may balanahade in muslimiinta do-ayan mustadcafiin meelo roogan de insha allahu tabaaraka wataala dhanka hijrada awooda korna hijirooda meel gaalo ka taliyaas in la roogana sharciyada ma qabta insha allahu tabaaraka wataala mayna rajaana insha allahu in allah subxaana wataala adigu ku dulqaado waxyaabaha kaloo dardaarmaan may kumid aha jihaadka in lalama laabo oo la dardargeliyo may waaligeeka may wahaa waxyaabaha nololeenka jarta may wahaa jihaadkaasu walowna ka cisoowan adduunya aakharan may waa jihaadkaas waay marka insha allahu tacaala meel kastio roogaan muslimiinta dal iyo dibadba gaar ahaan wilaaya islaamiga bakool may ballanaa jihaadka usugaa insha allahu tabaaraka wataala in la lama laabo ugu dambeyn maybaa anku digaana dadka muslimiinta ee dhagarta cadowga maleegow in laisku ilaaliyo cadowga marka may wahaa mar kastaba dadka muslimiinta ee shargoola ang maleege dhagartiis badanta marka insha allahu tabaaraka wataala in laisku ilaaliyo sida waxbarashada oo kale kumid eh ghasul fikriga kumid eh waxyaabaha adowgeeka la khiyaanahay la shirgoolahay dadka muslimiinta iyo ku shirgoolayan yaa kumid eh jazaakum allahu khayran marna kala dardaarmaana insha allahu la dhaqanka fanu tacaamul maca annaas duruustiba kumid ahayti waxyaabaha laga qaadaya kumid ahayti bulshadu marka may waa in lan dhamriyo lontoro maadaama hadee geeka mas-uuliintii oo nasaaranta mas-uuliyadii oo nasaaranta in oo lontoro nabiyullaahi moxamed sala allahu alay wasalam aanana amari rasuulka sal ly slam way bari allahuma man waliya min amri ummati shay-an fashaqa calayhim fashquq calayhi waman waliya min amri ummati shay-an farafaqa bihim farfuq bih oo kama qaala sala allahu alay wasalam marka dadka muslimiinta in la dhamriyo may waa insha allahu tabaaraka wataala yaana dardaarmaana may kaloo dardaarmaana ikhlaaska iyo cadaaladda iyo garsoorka lankasta hilqaadi may waa eeda qaadi eedaasyaataas hayteen ama xilkaas in la guddo may duruusta gaadadaani kumid hayteen sheekhulislaam ibnu taymiya kitaabka shiibaka jari asiyaas sharciya dowladu kumid hayti marka mayha ka qaadanay haddii aan dib hasiin hasuusiyo inuusa sheekhuus ari ilaahi subxaanahu watacaala dowlad oo gaale eh hoob cadaalad at ilaahay baaq weela jaraas laakiin dowlad oo marka may waa islaami oo haddana dulmo ka sheegaas ilahay ma baaq weelo marka dulmiga iyadaan dhib badanyin in laisku ilaaliyo cadaaladana may wahaa aasaaska jiritaanka dowladaha islaamka waa jazaakum allahu khayran taasaa ka gebagabayaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay mid ka mid ah macalimiintii dowladda bixinayay بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد إخوان إن شاء الله تعالى ميلن مي هنينك جب جباوي دورة هبلا وتي أم بكرن أو وذا تشي وذا سعداء هبلا ودي لباتن يو كوتي بلن هاتون آخر شيء رون أو أه سفر أو أن هجب جباوي هايت معناه جمركن مي بوها أني كلن كن iyo dowladan isbarbar socdaan inay ha socdeen shan maalmood marka intaas markaan intunku gudub insha allahu tacaala dowlada dadka ha ku qiibgalimay buwaha waaliyaalkii muxaafadaadka wilaayada bokool oo islaamiga ah iyo wilaayadii bokool marka muqararka oo laka qaada iyo duruusta milaska bahaasi may buwaha iyada may leerahay maalmo iyo si ankoobanaitay muddada ankoobanaitay iyadoy shar iyo wadatashina garab dareeri may buwaha maasha allahu iyada may buwaha anfara badanaayeen may kumad hayay rasaarada leeraw asiyaasatu sharciya oo iskulahay sheekhi leeraw sheekhulislaam ibnu taymiya may ka- may may kale kumad hayay rasaaro leeraw almaalul caam oo ku hadalaasa ahmiyadda maalka caamka elii iyo ammaanadiis iyo si in- may buhani eedliin gududan ata may kale laka qaaday eh, walkumad ee caafimaadka al iscaafaad al awaliya maadaama dadka may buwaha ee shaqo ka jaraan ee, waana iska falanaadan lafadaw ini may buwaha xoogaho caafimaadka walkumada ini qaadadeen may kale kumad hayay waxyaabaha la qaadadi alamnu qiibo ku hadalaasa ee, duruus oo ku hadalaasa amniga qofka muslimka ee qaabkiisu inis ilaaliyo faday naftiisna us- is- usan ilaaliyo fadi nafta dadka muslimiinta ahna usan ilaaliyo fadi oo codowka ilaahay subxaanahu wa tacaala usan ku digtoonada fadi may kale la socdeena may buwaha muxaadaraad amba kalen hayna fawaa'id kale oo mathala waleeraw may leeraay alfawaa'id aljaliya فوائد الجلية فوائد لها أروري وما شاء الله رجي ما يبوها دقن سداي إيد أنك رياقين والله كوري دو كتبتي علماء المسلمين تي أو ما يبوها سياسة كو هذا العين أو قافك ما يبوها مدحده قاب كيوس مام ولا مام ملفدي يو قاب كيوس ما يبوها آه، واجبك إلهي جي سبحانه وتعالى كسارن يو واجبك مسلمين كسارن قاب كيوس قد دفدي كو هذا العاس الفوائد الجلية أنتاس بعد جاء ميلين قدبي وذا تشيجي iyo afkaar isdhaafsigi iyo liingudubi maadaama dadka nisko haayeen oo sharkaha ku qiibgali haayeen afraadii mayleraay ee, wilaayadii iyo muxaafadaadkii dadkii odayaalkan haay maadaama haayeen hadafkana horta bahaay ini maybuaha ilaahi subxaana wa tacaala diinshay ummata ini linka khadmay iyo adduunyadii ini linka khadmay maadaama hayti maadaama ana kumad haay dadkii oo duruustaas may leraay wal ku biyaasi annahaay may dardaaramay insha allahu tacaala walaalihii ha ku qiibgali dowradii iyo wadatashigai isbarbarsaday ha ku qiibgali man dardaaramay insha allahu tacaala waxyaabihii gabalka laka qaadadi oo fawaa'idahay haddii heg aakhara haada faden iyo haddii heg addunya haada fadenba ini dhagangeliyaan ini may buaha qaabkii siyaasadii oo yani asiyaasa sharciya siyaasada oo sharciga waafaqsan qaabkii hayti walha qaadadi marka insha allahu tacaala cilmana may waltarey markii qofka ka camal fala alcilmu naaficu waa alcilmu lmuqtadi lilcamali cilmiga oo naaficiga may buaha kan oo shaaniyu qofyo ini ka camal fala marka insha allahu tacaala man dardaaramey ini walilinshaagi diin iyo adduunyoba iyo ka dhagaman bulshada iyo may buaha ka dhanagada doonaanna iyo on nasiixayan iyo on rifqiyan walaalihii kale iyo ku dambooyey oo iyo ha ku tabeeno afraadii muxaafadaadkii kumadeenna intii iyo qaadadan iniyoon insii gudbiyaan insha allahu tacaala marka ma in rajeeya insha allahu tacaala maadaama sanad ballawshay roogna insha allahu tacaala sanad wanaagsan iyo mustaqbal wanaagsan iyo guul iyo barwaaqe iyo insha allahu tacaala waqtigan waqtijay shirkan shirshe iyo dowladan dowladii oo niska kooy doongna insha allahu tacaala yeedoy diin ahaan iyo adduunye ahaan suku hormarsanna ee cudowkana ilaahay subxaanahu watacaala meeluu sahtiroogu kusii fogaaday kusii jabay muslimiintana moraalsho iyo farxadyo siyo hata ku- hata kusii badanta in ilaahay subxaanahu watacaala sanadkan sanadiina geysiyo ilaahay weydiisade waana rajeeye wabilaahi towfiiq waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlay mid ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay dowladaasi بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد آه كل سدلين ورماهاي ميلن تان ايشان تمالا مودل روغي مايبا ميلن كدريراي آه كلون او ودتشي آه iyo dowro oo isbarbar socdeen ee, walaayada bokool gobadaasi kolley unayna ena macnaha ku mid ahaan hata dadkii wulaadii muxaafadaadka shirkan meelaka dhiig iyo meshay markaanu ku hadalo shir eed iyo eed geema badan ahaay waxyaabo badan oo laxan koobo koran yaanu walku faa'iidaysidi faa'iidaadkaasna mayba ku mid haayay shaqooyinkii oo may la raacisu sanawiga ahaa oo laka shaqeey lahay oo meelo laka qiibsaday may kale ku mid haayay meeliadahayti laku ka hadalay shaqooyinkaas la qiibsaday kabacdi waliba waa ahaa kitaaba oo aad iyo aad muhiima aan walka akhrisaday dadaalin ka akhri kitaabadaas maybaa ku mid haayana asiyaasatu sharciya kitaabka la eraw eed iyo eedna qiimo badan meelasalaka dersiyaay eeda linku ka faa'iidaysadi may kale kumad haayay almaalul caam kitaabkaas usiina ka jari may kale kumad haayay alidaara idaaradana ka jarti may kale meeliyeedahayti laka qaadaday oo waxyaaba haddii qofkii meelin roogale aragalay macnaha haddii ku sheekayi lahay maahina lanka kale haddii lain sheego usaada mayla raayusisadee is eraw macna may kumad haayay buugag oo iyo nafta tiidiyoba mayla raayuse n xisaabtan shileediyo wadadan adan malayaasa ka muraaqabeeyo oo mayla raayay sanadka hadduuna ka jarna balaawshay ilaa sanadkuusa ka dhammaadow mayla raayay waxyaabihii oo lanka ka shaqeey lahay ka qoranyin yeedana may kumad haaytay faa'iidada runtii wayu ahaa haddii la ero shirkun qiimayntiisa haddii aana dibankanagada may ey haddii liis er waliw ahaa shir oo horba madhiina la era kor oo kalu marka waana mayba kumid ataa arintayeedahayti nicmada ilaahay tabaaraka wa tacaala uusana sii oo waana lahankoobo korna macnaha nicamtii ilaahay nin sheegay lahankoobo kornayaa kumadeed ilaahayna mayna eray wa in tacuduu nicmat allaahi laa tuxsuuha marka insha allahu tabaaraka wa tacaala shaqooyinkaas oo la kala qiibsaday may fadaane marka haddii ilaahay ka raala nagdo wulaada muxaafadaadka ini may la eraayisu sidii shaqadaas lainka talagali ini un anka fulayna deegaamadii una maamulaan haddii dacwo eta haddii nidaamigii kale eta horumarada laku hadali oo dhan way fadaana insha allahu tacaalaa sidii lainka talagali unayna ka fulayna dadka noo hoosayona ununa ka muraaqabayna unaynana nay muraaqabay may baa insha allahu tacaala lenaa bulshada oo una maamulaanu may ku odsadaane culaysyada una nasaaran una shiladan an hambaara korna oo an isku dijii korna oo may la eraay usa nasaarayin ini may ku odsadaane marka shaqooyinkaas niin fududaayaan yoona nii kala shaqeeyaan farto shiladii may la eraay fool faara biyaasa maahin foolma dhigaasu iyo la eraay marka yoona may lanaa insha allahu tabaaraka wa tacaala ini isiinan dheganugniin dheganuglaataan shaqooyinkaasna nii la dardargelidaan oo sidii liinka talagali oo may la eraay usa anfulinaan awaamirtana la shalqaadado amarkii habahu sidii oo maylaraaylaka dhagangeliy fadaysiina ka dadaalaan insha allahu tabaaraka wa tacaala bulshadana saasaa ku odsadaana wajazaakum allahu khayr الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى واقرأوا القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا ما علا بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وهجاك ديجيستيال برامجكي فافريبكنا عاوة نجينتا
الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى واقرأوا القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا ما علا بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى الماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلقى